إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah diyaaradaha maraykanka ayaa saddex qof oo shacaba ku dilay duqayn ka dhacday degmada duqayn ka dhacday magaalada jilib ee jubbada dhexe dowladda federaalk ayaa xabsiga dhigtay agaasimayaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka xilli wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inaysan war ka haynin shirkad oo maraykanku leeyahay oo ku taalla waddanka ciraaq ayaa lagu garaacay sawaareeg culculus iyadoona faahfaahin dheeriya laga helayo bulshada ku dhaqan ceeldheer iyo xiindheere ee gobolka galgaduud ayaa si diiran u soo dhoweeyey shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa ka cabanaya bandow uu ku soo rogay maamulka puntland qaaradda yurub ayaa sare loo qaaday aadaanka sababo ku aadan xanuunka korona قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran diyaaradaha maraykanka ayaa saddex qof oo shacaba ku dilay duqayn uu ka geystay magaalada jilib ee jubbada dhexe warkan waxaa noo haya waryaheena cabdisamed cabdulaahi maalintii shalay diyaaradaha maraykanka ayaa duqayn wuxuushnimo ah oo ay ka geysteen magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxa ay ku dileen ugu yaraan saddex ruux oo dhammaantooda shacab ah mid ka mid ah ayna haweynay tahay goosaar shaal lamaadeey oo ka mid ahaa dadka degan tuulada kala guur oo u dhow jilib magaaladana u yimid maalintii shalay inuu boos ka gato ayaa ka mid ah dadka uu maraykanku ku dilay duqayn diyaaradeed waxaa kale uu maraykanku dilay maxamed cabdi cusmaan khayrow oo ahaa nin dulaal ah islamarkaana kala iibiya dhulalka aadna looga yaqaano magaalada jilib iyo sidoo kale guud ahaan gobolka jubbada dhexe haweeney da ah oo toddobaatan sano jir ah jilibna u timid inay iska iibiso khudaar uga soo go'day beerteeda ayaa ka mid ah dadka ku dhintay jilib waxaana haweeneydan la sheegay inay u dhimatay naxdin ay ka qaaday jugta madaafiicda culculus ee ay ridayeen diyaaradaha maraykanka ehelada dadka uu maraykanku ku xasuuqay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen in dadkooda ay shacab ahaayeen islamarkaana aysan ku lug lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ay sheegeen in maraykanka uu dadkaas u dilay cadowtooyo uu qabo muslimiinta awgeed anoo magaceeda cumar cumar buruush maadey ee walaalkay goosaar shaalo maadey xaq dare ayaa ku dishay gaala asoo jilib nusboos inuu ka gato u rabo tuuladooda kala guur ka imaaday walaalkii gaalada xaqdare ayaa ku dishay ilaahay gaaladaas maxaan uu barya rabbi raxmaanka ruux been in ilaahay ku rida walaalkeeda gardaro ayuu ku dhintay nin shabaab ma ahaynin waa nin shicib waa nin iska xamaalinaya baabuurtan caanuhu iska wadi walaalkeeda baalcidlo ayuu ku dhintay shabaab ma ahaynin weligiisana ma noqonin dhibka muxuu kaga degay halxaas gabar nuurto nuurto aamin raxayaan maxaa kaga tagay shan wiil iyo hal gabar gabar oo la dhahayo oo adeerkii iidan dhalay ruqiya calimaadiyey waxa uu tagtay halda oo uu tagay ifka intaasoo kaga tagay marka walaalkii gacanka xaq dararaadis insha allah biilaahi kariim ina u aara waa ballan ballan ilaahay ka qaaday anigana aan ahay cumar maxamed cumar burush maadey weligeena shabaab ma noqonin laakiin ase dartiis inuu macnaha jihaadka aan ugu qayb galo ballan ilaahay aan ka qaaday wallaahi bilaa mawaarigaan ka soo orday markaa la ii sheegay caloosheeda wallaahi mar kasta dhinac ayaa u rugmaysay mooto lamlo saddex lugoodaa watay mootodaasna lam jaro il soo rugmi gaartay markaan degmada imaadeen hadde waxaa dhe war ninkii intaa joogaa degmada jiri markaa war ninkii waxaa dhidhay degmada gee sidaan soo ordaa degmadan haddaan ugu amaaday waa waa arkay asaan kor taaganahay ragaan meesha hadda jiif horteeda jiifo hadda horteeda jiifo waa laba nin labada nin ba ragay ahay nin wuxuuna ahay dadka dulaalka oo markaan dhulka boosaska iyo wax kala gado ninna nin isganacsato oo iskaxamalato oo baaburi oo mataqaanaa reer beeraley buu ahay dadkaasoo gibilkooda uu kala goon yahay aan kortaaganahay dadkaas hadda waxay gaabsadeen malahan asna waa nin iska beeraley oo mataqaanaa reer baadiye oo kala guurmi leh kasaka imaado iska beeraley asna boosku gadanay lacagtu gasanaya boosku gadanay kana dulaaley buu boosku gadanay kana booska yuu gadanay marka dadka meesha wadada noocaas ay ahaayeen
anigoo macalin aadan cusmaan maxamed nin aan u ahay adeer laxmi aan u ahay nin gabadhayda qabo oo nin shacaba baadii fadhiya beeraaley ah gacanka xaqdarnoo maraykan ay dhishi kan kalena gabadhaydu qabaa magaaladu degan yahay waa nin danley ah oo xamaalato ah oo gacanka xaqdaran ay dhishi waaye ilaahay ay caqsa wajalaay jannadii firdows allah ka waraabe gacanka xaqdaran aan dhishi bishii febraayo ee sanadkan ay ahayd markii uu maraykanka jilib iyo duleedkeeda duqayn uu ka geystay uu ku dilay ugu yaraan laba ruux uu midkood ahaa maamulihii shirkadda hormuud ee jilibba halka qofka kalena ay ahayd haweenay sideed iyo toban jir ah oo xanuunsanayda mar weliba uu maraykanku dad shacab ah ku laayo duqaymaha uu ka geysanayo soomaaliya waxa uu tilmaamaa inay yihiin dadka uu ku beegsado dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse marar badan sheegashada kasoo yeertay africom waxaa si cad u beeniya oo ka hortimid hay-adda sheegatay inuu u doodo xuquuqda aadanaha ee isku magacooday amnesty international taas oo marar badan maraykanka ku eedeysay inay duqaymada ay ka geysanayaan soomaaliya ay ku laayaan dad shacab ah oo abriye ah dowladda federaalk ah ayaa xabsiga dhigtay agaasimayaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka xilli ay wasaaradaasu sheegayso inaysan war ka haynin xiritaankooda sida warkan uu ku eegaya waryaheena maxamed ciise dowladda federaalk ayaa xabsiga dhigtay agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk xilli ay soo baxaysa in la dhunsaday lacago tiro badan oo ay dowladdu ku heshay cudurka coronavirus agaasimaha xabsiga la dhigay ayaa ilaa iyo hadda dowladda federaalk kasoo saarin wax war ah waxaana ka horeeyey in afartii bishan abriil xabsiga la dhigay agaasimaha waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dhanka maaliyadda xabsigana la dhigay waxaa lagu magacaabaa maxamuud maxamed buule wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalk fawsiye ayaa shir jaraa-id oo ay qabatay waxay ku sheegtay inaan lala socodsiin xiritaanka agaasimaha waaxda maaliyadda iyo maamulka ee wasaaraddeeda waxayna sheegtay in hadda ay dadaalo wadaan maxamuud maxamed maxamed diic buulle oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka waxaa la xiray afartii abril labada kun iyo labaatankii habeenkii fiidnimo maray saacadda ku aadanayd sagaalka ilaa iyo hadda wasaaradda nalama soo wadaagin sababta loo xiray waxaana socdo baaritaan badan wasaaradda waxay arrinkan kala shaqaynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka hanti dhowrka iyo cid ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan khusayso waxaan diyaar u wada nahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walbo lala soo xiriiri karo oo wasaaradda khusayso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu qadiyadda musuq maasuqa ayaa waxaa ka siman laamaha kala duwan ee dowladda federaalk iyo xitaa madaxda uga sareeya ee dowladda federaalk sida ay ka marqaati kaceen hay-adaha reer galbeedka ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha shirkad maraykanku ku leeyahay oo ku taalo waddanka ciraaq ayaa lagu garaacay sawaariiq culculus iyadoona laga helayo faahfaahin dheeriya kooxa hubaysan oo loo malaynayo inay shaaco yihiin islamarkaana taabacsan dowladda iiraan ayaa duqayn loo adeegsaday sawaariiq waxay ku garaaceen xarunta shirkadda ka shaqaysa arrimaha shidaalka oo ay leedahay dowladda maraykanka xarunta shirkadda la duqeeyey waxay ku taallaa magaalada albasra waxaana lagu magacaabaa heliborton ugu yaraan saddex gantaal ayaa ku dhacday hareeraha xarunta lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ciidamada ammaanka ee xukuumadda rawaafidda ciraaq ayaa baaritaano ka sameeyey meelo u dhowdhow xarunta la weeraray iyadoo la baadi goobayo kooxaha duqaynta geystay arrintan ayaa imaanaysa xilli danaha maraykanka ee ciraaq ay halis badan oo amni soo wajaheen kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay dowladda maraykanka iyo midda iiraan waxaana ciidamada maraykanka dhowaan ay faaruujiyeen saldhig ay ku lahaayeen waddanka ciraaq bulshooyinka ku dhaqan degmooyinka ceeldheer iyo xiindheere ee gobolka galgaduud ayaa si diiran u soo dhoweeyey shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika warkan waxaa eegaya waryaheena maxamed ciise waxaa weli isa soo taraya dadka muslimiinta ah ee soo dhoweynaya shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee ay ka qayb galeen hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka dadweynaha muslimiinta ee ku nool degmooyinka ceeldheer iyo xindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa si diiran usoo dhoweeyey shirkaas iyagoo ku tilmaamaya inuu ahaa mid muhiim ah oo lagu farxo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceeldheer ee galgaduud oo la hadlay warbaahinta islaamiga ayaa si qiiro ku jirta uga hadlay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika marka koowaad shirkan waxaa iiga baxay in ummadda muslimiinta rajadooda ay wanaagsan tahay maadaama cisaabka ilaah subxana watacaala gaarsiiyey inay kashtaan aayahooda ka fikiraan oo waxyaalaha koobaad iga baxay rajada ummadda muslimiinta ah ku jirto iyo dadnimada ka muuqato taasoo aan ahayn wax hore loo arki jirin waxaa kaloo iiga soo baxay shirka in ilaahi subxaana watacaala xifaadadiisa noo cadayhaayo annagoo horena u ogeyn waayo wuxuu u goodinayey oo inta badan sheegaayay cadowga allah in uun qof meel dhaqaaqi kartaa jirin waxaan asugu ogeyn ay shaqay karin marka ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku ceebeeyey adduunka aakhiro ka hor wax badan baa iiga baxay shakhsiga ahaantayda aad baan u soo dhaweeyey aad baan ugu farxay hogaanka sare ee xarakada nuqabada ee odayaashii dadka dhan waa meel isugu yimid muhaajiriin iyo ansaar leh aad baan ugu farxnay ilaahay na ku nabadgeliyey alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baa mahadaas iskale aada iyo aadaan ugu farxay alxamdulilah ma farxadaydana lama soo koobin karo ilaahay baana ku mahadle oo maaragtay waqti ummadda ay kala qaxayaan oo qasba meel ku maadanaya islaamka u suurtageliya inay meel iskugu imaadaan kooda u hooseeya kooda u sareeya alxamdulilah ilaahay baa mahadaas iskale waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo shirkoodana ilaahay wixii laga soo saaro ilaahay wax dhaqankala ha ka dhigo nabadoon maxamed urur oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee galguduud kuna sugan degmada xindheere ee wilaayadaas ayaa isagana wuxuu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay shirkii wadatashiga iyo go'aanadii ka soo baxay waxaan ku faraxsannahay ilaahay mahaddiis madaxda islaamka iyo culimaadudiinka islaamka oo muslimiinta oo soomaaliya oo shiray oo go'aanba soo saaray oo go'aamo islaamka anfacayo soo saaray oo jihaad iyo talo kasta oo muslimiintu u baahan tahay gaaray waa u hambalyeehaynaa waana taageersannahay waxaana leenahay sidaas iyo si kasii adagka loo sii wado waxaa soo hara annagu haddaan nahay reer galguduud diyaar waxaan u dhahay dadka muslimiinta ah oo jooga galguduud inay awelna jihaadeen haddana jihaad diyaar u yihiin xili bishii rajab ee sanadkan kulan dhexmaray culimmada diinta islaamka hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ay ka soo baxeen fadwo iyo bayaan ayaa waxaa shirkaasi aada u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa ka cabanaya bandow oo maamulkaasi kusoo rogay goobaha uu ka arrimiyo iyadoo dhowaan ahaanba bulshada ku dhaqan gobolada uu ka arrimiyo maamulka puntland ay la kulmayeen culaysyo kala duwan oo kaga imaanaya maamulka uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ayaa waxaa isi soo taraya dadka ka cabanaya dhibaatada ay kala kulmayaan maamulkaasi waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada caanaha oo ka hadlaya saamaynta uu ku yeeshay bandega uu maamulkaasi kusoo rogay deegaanada uu ka arrimiyo
waxaa ka ganacsada caanaha maaragtaa bandowgu si xun buu ii saameeyey caanihi waa igu baareen toddoba caruuraan ka masruufaa ganacsi kalena kuma jiro marka dowladda waxaan ka codsanayaa inay bandowga naga daayaan waxaan bilaabay labadii kun iyo toddobiiyo tobankii baan bilaabay si adag buu noo saameeyey caanihi waa nagu baareen dadku waa naga kala orday caanihii markay nagu baareen waa daandaannay xaafadaha xataa waa la gallay waa nala ka gadan waayey carruurtii bil waa u weynay marka waxaan codsanayaa in nala ka daayo bandowga wax dhibaataa ma jira maalintiiba hawsha waa socotaa dadku waa isdhex galaa walaal annaga waxaanahay dadka masaakiinta ka ganacsada caanaha iyo wax la mid ah annaga bandowga aad buu noo sameeyey maciishadii wax walba waa nagu qaali wakhtigu waa nagu adagyahay meelo fog baan degannahay waxa weeye maalintii caanuhu ma soo galaanba asalba xoogaaga hameenkii baan gadan jirnay haddii la bandowona annaga caqabad weyn bay nagu tahay lacag meel annaga nooguma mutaada dad mushaarina ma nihin inay naga dayso bandowga magacayga waa ayaan burburshe waxa weeye ilmo yarar baa korsanaa aniga kole shaksiya waxa gadaa caano iyo qudaar maqribkii baa isla dagaalamiga xero dayax saamayn weyn buu bandowgu nagu yeeshay caanihi haddii iga baaraan bari oo maalinimada lama iibsada hameenkii baa la gataa qudaartana sidoo kale dadka caraabada baa ka gataa iyo dadka sii rawaxaya waxaan ka codsanaynaa inay bandowga naga khafiifiyaan mana awoodi kara caana inaan shamlaano ku qaybiyo oo xaafada geegeeyo waxaan ku qanacsanay inaan laamiga ku gato ilaahay wixii u qoran halkaasaa ku helo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo ku tiirsan shisheeyaha ayaa fuliya awaamiirta ajaanibta uga timaada sida in la xiro goobaha cibaadada tiiyo horseedi karta in ciqaabka allaah soo degdego maadaama la xirayo maalihii uu dhulka ugu jeclaa sida masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka cudurka coronavirus ee dhowaan ku baahay caalamka oo intiisa badan ku dhacay waddamada reer galbeedka ayaa loogu marmarsoonayaa in loo xiro masaajidda waana dhibaato ay ka dambeeyaan waddamada uu haleelay maadaama ay doonayaan in uu cudurkaani gaaro waddamada muslimiinta waxaana ay samaysteen dad dabka soo qaada oo ka dhex xuriya waddamada muslimiinta qaaradda yurub ayaa sare loo qaaday aadaanka sababa ku aadan xanuunka corona warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed daahir بفضل الله الأذان يرفع الآن في العديد من دول العالم يرفع دي يعني إيه؟ يعني بيصدح في السماء خارج المسجد سبحان الله إسلام كوا دين شرف يا رحمة الله markii ugu horeysay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan qaaradda yurub ayaa kor loo qaaday aadaanka iyadoo la adeegsanayo makarafoono aadaanka gaarsiiya meelo fogfog muuqaallo ay muslimiintu ku aqoonin qaaradda yurub ayaa lagu baahinayaa internetka kadib markii fayruska corona si aanan la filayn ugu fiday qaaradda yurub minaaradaha masaajida ayaa kor u qaadaya aadaanka iyo salaadaha muslimiinta iyo dad gaalo ah oo isaga kala yimid caasimadaha yurub iyo magaalooyin kala duwan oo qaaradda ah ayaa soo bandhigaya muuqaallo ay ku qaadeen muubeeladooda kuwaasi oo muujinaya kor u qaadista aadaanka kaasoo aan laga ogolaan jirin dalalkan marka laga reebo xaalado naadir ah masaajida jarmalka holand sbain iyo reer yurubta kale ayaa kor u qaadaya aadaanka iyadoo aanay cabsi qabin waxaana aadaanka si xasilooni ku dheehan tahay u dhagaysanaya muslimiinta masaajida waa la weyneeyey mana jirin cid ka hor timid taa beddelkeeda waxayba ahayd dalabka dowladaha dalalkan yurub oo codsaday in kor loo qaado aadaanka musiibada corona ay dunidu la nooshahay ayaa wax kasta sida ay u socdeen bedelay qaaradda yurub iyo ameerika kumanaan ayaa dhintay kumanaan kalena saacad saacad ayuu u soo ridanayaa cudurka dadaallo caafimaad joogto ah oo lagu xakamaynayo laguna xadidayo cudurka ayaa noqday hal bacaad lagu lisay maxaa yeelay maanta yurub waxaa loo arkaa inay tahay gobol uu ku faafay fayruska corona warbaahinta ayaa tabinaysa muuqaallo ka tarjumaya rajabaalka gaaray qaaradda yurub xayiraadda iyo xiritaanka xuduudaha ayaanan horseedin in qaybo badan la joojiyo hor u socodka cudurka corona waa maxay xiriirka ka dhexeeya masaajidda iyo corona iyo u ogolaanshaha masaajidda in sare loo qaado aadaanka reer yurubiyaanku dowladuhu iyo dadkuba ma garteen in xalka lagu wajahayo corona ay la xiriirto islaamka su-aalahaas iyo kuwa la mid ah oo yurub ay ka meermeerayso in ay ka jawaabto ayaa qabsaday baraha internetka dhulkii khilaafada islaamku qabsatay ee andalus haatanna ku jira gacanta gaalada ayaa ka mid ah meelaha aadaanka sare loo qaaday kharnaadah oo ka tirsan dalka hadda la yidhaahdo sbain ee ka tirsanaa andalus ayaa kor loo qaaday aadaanka konton sano kadib nala dhagaysta aadaanka sbain ee lagu baahiyey internetka magaalada brusles ee dalka belgium oo ah xarunta guud ee midooda yurub ayaa ka mid ah magaalooyinka kor loo qaaday aadaanka
أول مرة أول مرة آه، صوت ديال الأذان في مدينة بروكسل سبحان الله
goobo aanan masaajid ahayn sida madxaf ayaa laga aadaamaya كمان كان في مشهد استثنائي لرفع الأذان من متحف آيا صوفيا اللي كانت أوروبا زي ما حضراتكم عارفين بترفض تماما إنه يتحول لمسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
dalka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka kor loo qaaday aadaanka kiniisad ku taala dalkaasi ayaa weydiisatay imaam masjid in uu ku dhawaaqo aadaanka isagoo ku dhex sugan kiniisadda yurub waxaa la saadaalinayaa in wax badan ka bedeli doonaan dhaqankooda iyagoo islaamka kaga dayan doona dhaqanno badan sida dahaarada qurunka iyo nadaafad darada haraysay bulshadooda ayaa muujisay in aad uu ugu dhex fiday cudurka iyadoo haatan yurub soo jeedinaysa in musqulaha la geeyo biyo iyadoo la raacayo dhaqanka muslimiinta islamarkaana reer yurub ay warqadaha suuliyada u isticmaalaan raaciyaan biyo ay isaga zuuliyaan saxaradooda oo warqado uun isaga tiri jireen لا تخوفونا فيروس كورونا لا تخوفونا فيروس كورونا هيدا فيروس صغير شغل الدنيا فيه كأنه إنه الموت ما بيجي إلا فيه warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa naga intaa